wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir seeraar maaxa oo ay weheliyaan agaasimaha guud ee wasaaradda xubno ka socday golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland iyo guddoomiyaha degmada kismaayo ayaa daahfuray imtixaanka shahaadiga ee fasalka labiyi tobanaad ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waxaana imtixaanka sanadkan u fadhiisatay laba kun sagaashan iyo shan arday sanad dugsiyeedka labada kun iyo afar iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka ugu horreyn qaar ka mid ah ardayda u fadhiisatay imtixaanka ayaa ka hadlay dareenkooda ku bilaab magacayga waa saafi nuur cabdulqaadir maxamed ka socday iskuulka barwaaqo primary and secondary school kuna galayso beder school waxaanu fadhiisanaynaa maanta waa sabti afari tobanka june waxaan fadhiisanaynaa imtixaanka dowladda insha allah i try the best inaan si fiican u galno waxaana gul rajeynaa ardayda dhan meel walba ay joogaan xitaa ardayda jubbaland kelima dhahaay waxaa nafteeda la jecel iyagan waa la jecla insha allah kheyr idin dardaarma idinkana noo soo duceeya magacayda sadaan maxamed buulle kana mid ah ardayda sanad dugsiyeedkan ee u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga fasalka labiyi tobnaad imtixaankan waa si qurux badan ugu diyaar garoobay waxaan alle subxaana wa tacaala ka rajeynaa inaan risalta qurux badan aan ku farxo iyo waalidiinta iyo dhammaan iskuulkeyga ku farxo inaan keenno aana ka mid noqdo toban ka horeysa ardayda iskuullada ee soomaaliya dhammaan ardayda u fadhiisanaysa sanadkan imtixaankan waxaan u rajeynayaa guul in ayaga natiijo lagu wada farxo oo ayagana ay ku farxaan iyo familigooda ay keenaan insha allah axmed faarax cali aweys agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa sharaxay tirada uu fadhiisatay imtixaanka iyo xarumaha lagu galay tirada guud ee ardada ee imtixaanka gashay waxaa weeye waa laba kun iyo sagaashan iyo shan arday waxaa wiilal ah kun iyo saddex boqol iyo siddeetan iyo saddex arday waxaa gabdho ah toddoba boqol iyo soddon iyo labo gabdho ah ayaa ka mid ah waxaa kaloo kormeerayaasha ahaayeen oo imtixaanka kormeerayo keenay oo dowladda federaalka keenay soddon iyo sagaal kormeere ayaa noo waday imtixaanka ilaaliyayaasha imtixaanka ilaalinaya oo ka qayb qaadanaya waa boqol iyo afartan iyo toddobo macallin ama ilaaliye ciidanka amnigu wuxuu ka kooban yahay sigunoo qaybihiisa kala duwana boqol iyo afartan boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan dhinaca amniga ah ugu dambeyn wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir seeraar maax ayaa ardayda kula dardaarmay sida ay u geli lahaayeen kaalimaha hore waxaan idin rajeynaya insha allah inaad guuraysan doontaan biidnaahi kariim oo dadaalkiinnii faraha badnaa eed soo wadeen aad ku guuraysan doontaan jubbaland saddexda sane ugu dambeysaba iyadoo hogaaminaysa imtixaanaadka qaranka saa ogtihiin sanadkana waxaan rajaynayaa insha allah meeshiinnii inaad iyo meel ka fiicanba inaad geysaan bidnaahi alkariim hambalyaan leh mar labaad idinki iyo waalidkiinni iyo macallimiintiinni waxaan kaloo mahad celinayaa qaybta imtixaanaadka wasaaradda iyo howladeennada wasaaradda iyo cid kasta oo runtii ka qayb qaadatay imtixaamkan iyo khiyaarta nooga timid muqdisho